waxaan marka ugu horeysa u mahad celinayaa doctor maxamed jaamac gudoomiyaha guddiga iyo xubnaha guddiga oo fadhiya warbixinta guud ahaan dhakhtarkaa soo jeediyey waxaan rabaa keliya sidii annaga idinka ballan qaadnay inaanan ka caajisin marna inaanan ka caajisin dadka tabarcaadka soo diray ama gudaha ka soo diran ama dibadda ha ka soo diran inaan kusoo celcelino waxaa laga yaabaa in la yidhahdo mar horaa la sheegay maxaa loogu soo celceshima intaa cusub la sheego laakiin waxaan rabnaa inay dhiirigelin u noqoto dadkii tabracaadkaas ka qayb galay sidoo kale dhakhtarku waxa uu sheegay qeybaha aan muxuu ahaa istaalka ugu talagalnay istaalkan horaan u sheegnay inuu yahay istaal weyn oo aan laga maarmin isticmaalkiisa waana takaliftay in dayactirka lagu sameeyo maxaa yeelay dhismuhu waqti buu qaadanaya intaas uu socdo oo dhan waxaa loo baahan yahay qaybihii isticmaalka in lasii isticmaalo waan uga mahad celinaynaa guddiga iyo dadka ka qayb qaatay oo dhan runtii dayactir aada u wanaagsan oo qurux badan oo fiican oo qaybihii oo dhan hadda ay wada shaqaynayaan oo hadda uusan jirinin qof dhaawac ah oo istaalka inta la keena meel la dhiga la waayo uusan jirin intaas dadkii tabarcaad wax ka soo diray iyo intii ka shaqaysay waa uga mahad celinaynaa horeyna waxaan haddana kale u sheegnay in dhowr fays aan ka dhignay weji aan ka dhignay wejigaas marka hadda waa naga soo gabagaboobay wejiga ku xiga waxaa wejigaas u noogaga haray xil roobbaa lagu jira istaalka wuxuu ku yaalaa meel biyo godan buu ku yaalaa marka sidii adigu aan iskugu waafajin lahayn isticmaalku inuusan naga xumaanin inta dayactirku socdo iyadana waxaa weye hawshaas baa sii socota wejiga labaad aan galayno horey baan iyadana u sheegnay in aanu dhowr muxuu ahaa injineero badan aanu anagu howlgelinay oo aanan rabin hal naqshad keliya inaan qaadano qaabka aan u rabno oo ugu macquulsan oo aan kharashkeeda awoodi karno anagoo ka fiirinayno islamarkaasna uu noqonayo isbitaal wanaagsan oo muxuu ahaay gobolka oo dhan guud ahaan soomaaliya qancin kara ayaan haddana waxaan rabnaa inaanu helno naqshado kala duwan oo aanu kala xulan karno hadda injineerka noola joogay ugu dambeeyey oo naqshadiisii noo keenay naqshada laftirkeeda waxay noqonaysaa iyada laftirkeedu faysas kala sii yeelanaysa maxaa deg deg ah waan hadda ku bilaabaynaa maadaama aan hadda xoogaa haysano beysig aho istaalkiia iyo maxaanu ku xijinaynaa marka waa ku faraxsannahay in mar dhow haddii ilaahay idankiisa ay noqoto aanu helno taas sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa waxaa jira maalinta istaalka dayactirkiisa la bilaabay ilaa maanta documentary baa la diyaariyey laga soo bilaabay qaabka mxua burburka ugu dhacay istaalka waxyaabihii laga qabtay sidii loo qorsheeyey iyo bilicda maanta uu leeyahay oo runtii u eg siduu ahaan jiray marka taasna documentarygaasna fadhiga labaad baan insha allah soo gudbin doonaa oo aad arag ahaan u daawan doontaan marka waxaan rabaa boqol iyo afartanka kun oo uu dhakhtarku sheegay oo haddana soo gaaray oo gudaha iyo dibaddaba naga soo gaaray inaanu magacyadooda sheegno oo ku celcelino si ay dhiirigelin ugu noqoto waxaan kaloo qorsheynaynaa in aysan noqonin wax lasoo diray keliya ee laftirkooda jaaliyadaha reer puntland iyo ciddii kale oo maujeeda ka qayb qaadan karta tabaruca guud maadaama istaal aan cidno kale lahayn oo qof kasta u imaanayo oo isku daaweynayo in ayaga laftirkoodu uu jiri doono fanraysin ka dhici doono goobahaas oo sii dadejin doono si kharashka u dhammaystirmo marka sidii bishaas hadda adigu tabarcaadku socday ee uu dhakhtarku sheegay lacagahana soo gaaray kow waxay uga timid gabadhii ugu horeysay safiya yaasiin baa la yidhaahdaa shantii boqol ugu horeysay ayay soo dirtay waxaa ku xigay muxuu ahaaye siyaasi la yidhahda gaadaale oo somaali relief network north america soo diray shan kun buu soo diray faadumo miro walfari ayaa waxay kasoo dirdhay norway waxay soo dirdhay lacag kun doolar ah xaliimo xasan xaashi oo oslo norway ba iyaduna waxay soo dirdhay shan boqol oo doolar maxamed cali bare jaaliyada odesa mxuah oo denmark ayaa wuxuu soo diray toban kun tobankaas jaaliyadiibaa soo dirtay waxaa soo diray laakiin axmed cali bare jaaliyada denmark uhus ayaa hore hadana u sheegnay iyaduna ay soo dirtay labaatan kun oo doolar waxaa soo diray cumar maxamuud cabdi oo isaguna isla copenhagen ah waa isla wadankii denmark weeyaan labaatan kun mar walbaan sheegi jirnay jaaliyadda ugu badan oo lacagta naga soo gaartay bay ahayd cusmaan qaalib yuusuf iyo daahir biixaw biixaw australia waxay kasoo direen iyaguna lacag dhan sagaal kun iyo afar boqol iyo labaatan dollar waxaa ku xigay saciide sheekh maxamuud oo kanada kasoo dirdhay oo kusoo hagaajisay iyadana dictores xamiida boqol dollar bay soo dirtay cabdulaahi cabdi abshir ayaa muxuu aha wuxuu soo diray lacag shan boqol oo dollar ah waxaa jirtay bulshada gaalkacyo markasta jimcayaasha waxaa la sameeyaa ama tabaruc baa laga sameeya idaacadaha mararka qaarkoodna waxaa la sameeya dad individuals waxaa jira iyagu isxilqaamo iyagu inta yimaada guddiga u yimaada iyaguna lacag akaanka ku shuba waxaa jirta lacagtaas kun iyo laba boqol iyo konton iyo sagaal bahayd ugu horeysay turkiga ee shirkad sahan la yiraahdo waxay kusoo dirtay nin layihahda axmed muuse cartan toddoba boqol iyo konton dollar bay soo dirtay cabdifataax maxamed suguule oo xubin guddiga kamid a laftarkiisa lacaga lagu soo diray baa jirtay oo kun iyo shan boqol oo dollar u keenay maxamed cali shire iltuki ayaa wuxuu si shaqsi ah maalin u dhiibay isaguna konton dollar saynab cabdikhayr maxamed guuleed burtinley kasoo diray iyaduna konton dollar waa dadka micnaha niyad wanaaga sameynaya oo islamarkiiba muxuu ahaa rabe inay ka qayb qaataan baahida istaalka waxaa jiray tiriga cabdishire gabar layidhaahda jawaahir cabdulqaadir u k bay joogaan oo dolar lacag ay soo direen iyaguna ay asxaabtooda kasoo ururiyeen shaqaalaha amal sweden oo ah guddoomiyahooda oo ah ninka mulkiilaha hoteelka weyn halkan ku yaala oo la yiraahdo hotel jaziira oo layihahdo axmed axmed maxamed geele seeraar isaguna wuxuuna soo gaarsiiyey lacag saddex kun iyo shan boqol ah oo uu ka keenay shaqaalahaas amal oo sweden waxaa jiray cabdixakiin xasan xirsi oo atlaanta degan u s a ayaa kun dollar noo soo diray ilmo cali bookshop muxuu ahaaye caruur yaryar oo dhalinyaro ah muxuu ahaaye waxbay isku soo dardareen iyadana lacagtaas afar dollar bay ahayd afar caruuraha bay ahaayeen min hal dollar bay soo direen aad baan leenahay soo barbaara waa wax muxuuha fiican ilmo yaryar inay hal dollar oo ay ku shubanayeen briboydkooda ay istaalka ugu soo tabaruceen waxaa jiray istiqlaal xasan maxamed oo iyaduna gaalkacyo joogta ayaa toban dolar si halkeeda kusoo dirtay waxaa jirtay aadan cabdi warsame winnibeg canada ayuu kasoo diray waa puntland community baa lacagtaa soo aruurisay dollar bay ahayd dad holan jooga baa jira ayaa gabar waxay kusoo aadiyeen saciide xasan geesood bay isku soo dardareen ilaahay ka abaalmariya kulligiin waxaa jira jaaliyadda haweenka ee reer saambiya ayaa iyaguna issoo xilqaamay karuur baracal dhagood baa lagu soo dirtay lacagta bangiga soo dhigtay lix kun oo dollar bay ahayd waa mahadsan yihiin gabdhahaas isla gaalkacyo waxaa laba boqol oo dollar ku tabarucday si shaqsi ah saciide geela diiriye oo gaalkacyo joogta halkan waxaa iyadana soo diray lacag jaaliyadda puntland baris waxaa na soo gaarsiiyey ninka la yiraahdo mahad axmed jaamac raaxeeye laba kun oo dollar bay ahayd saynab saciid xasan cade baa jirta oo gaalkacyo laftirkeeda iyaduna lacagtaas kasoo dirtay laba boqol oo dollar ayay iskeed usoo dhiibtay oo kusoo xiraysay accountka istaalku leeyahay waxaa sidoo kaleeto sahal gaalkacaysaan idiin sheegnay guddigu jimco kasta waxay fariisan jireen muxuu ahay culumaa nagu jirta sheekh aadan oo guddoomiye ku-xigeenka ah waxa waaye dadka marka tabaruc bay raadiyaha ka samayn jireen tabaruc horey waa usoo sheegnay kun iyo dhowr boqol oo kasoo xirootay haddana waxaa jira tabarucii labaad lacag mar konton iyo kow lagu soo diray cabdifataax maxamed sugulle isaguna waxa weye mar labaad ayuu wuxuu baxshay laba boqol oo dollar laamiyeeda duug habaa jiray annaga waxa waaye maadaama waxaanay tabaruc yihiin sadaqo tahay dad baxsaday annaga laftirkeena waxaan volunteer baa nahay waxaan ku talagalnay wax kasta oo yani inta qiimo gal noqda lacag soo celin karo istaalka lagu dari karo inaanu ku fakarno marka waxaa jiray laamiyeerigii iyo qoryihii laga bedelay isbitaalka ayaa dib muxuu ahaa loo gaday lacagtaas waxay noqotay ugu horeysay haddana qaar kale oo la gaday ayaa jira oo iyadana accountka lagu soo shugi doono waxaa jirtay lacag ka timid jaaliyadda lastera u k mar ka timid ahayd dollar waan uga mahad celinayna ayagana waxaa jira cabdi maxamed xaashi oo isla u k ah oo lester oo mar kala soo diray isaguna gabdho iyo wiilalba lacagaha waa isugu jiraan communitiyada ay soo dirayaan way mahadsan yihiin caashe cabdisalaam warsame ayaa jidha oo gaalkacyo iyada laftirkeedu dolar bay soo baxsatay u mahadcelineynaa sahal gaalkacyo waxaa lagu soo diray lacagta tabarucaadka jimcada waaye dolar ujeedaan waa lacag tiro badan marka dolar dolar iyo shanshan iyo labaiyo laba laisku daro wax badan baa kasoo baxa waxaa jira masjidka alhuda oo garoowe iyo iyaguna tabarucoodii sadaqada kusoo darsaday staalka waxay soo direen lacag saddex kun oo doolar ah waxaa soo diray nin la yiraahdo sayid axmed maxamed oo garoowe jooga ayaa isaguna sayid waa mahadsan yahay kun doolar buu soo diray sahal gaalkacayo waxaweye sahalku waa muxuu ahaye accounkan lacagta lagu soo shubo lacag waxaa noogu soo dhacday lix boqol iyo toban doolar oo iyadana account ku taala xaawo cigaal cabdile oo gaalkacyo joogta ayaa boqol doolar soo dirsatay waad ujeedaan dadka gaalkacyo jooga laftirkoodu meel ay xarun ahoo isugu soo dardarsadaan ma jiro qofka xor buu u yahay inuu lacagtiisa magaciisana keeno lacagtana toos akoonka ugu shubo ruqyo jaamac gaas baa jidho iyadana reer gaalkacyo ah saddex boqol oo doolar bay dhiibtay sacdiye axmed biixi oo reer gaalkacyo iyaduna waxay dhiibtay boqol doolar faarax axmed maxamuud oo gaalkacyo jooga asaguna wuxuu dhiibay boqol doolar ayaan maxamed cabdile dhigayo caana boore waxaawaye gosenberg bay joogaan iyaguna waxay soo direen lacag afar boqol oo doolar ah samson maxamed cabdile muxuu ahaaye gotenberg sweden weeye iyaguna mar kale ay waxay soo direen isku soo dardareen lacag sideed boqol oo doolar waa family sidaa ujeedaan faadumo ilkacadde ayaa jirtay iyaduna waa isla reerkaas reer caana boore gotenberg sweden waxay soo direen lacag dhan toddoba boqol iyo labaatan doolar waxaa jira nin la yiraahdo xasan cali kanadu kasoo diray fortmary waa xasan cali seed weeye waa la yaqaanaa waa mahadsan tahay keligii shaksiba u soo diray wuxuu soo diray lacag isaguna ah kun iyo toddoba boqol oo doolar wuxuu kasoo diray canada jaaliyadda puntland iyo gabdho soomaaliyeed oo switzerland jooga ayaa iyaguna lacag isku soo dardaray waxay soo direen toddoba kun iyo saddex boqol oo doolar deeqo warsame cabdi waa gabar mxuaha wasaaradda haweenka halkan joogta iyaduna waxay keentay saddex boqol oo doolar waxaa jirta jaaliyadda finland oo puntland helsink ayaa iyaduna waxay isku soo dartay lacag ah saddex kun sagaal boqol iyo toban doolar way mahadsan yihiin muxuu ahaaye waxaa jirta jaaliyad kale oo layihaahdo ugandho ku taala iyo muslim ugandheysa iyaguna lacag ay kasoo ururiyeen iyaguna waxaa weeyaan kun iyo boqol doolar sahalka dadweynaha sida caadiga ahaa iyo laamiyari fujis anagu waxayagoo isku dadarsanaa wixii micno geli kara oo qiimo yeelan kara oo istaal kasoo dhexbaxana ee cid lama siiyo gaar ah waxaweye islaam istaalkaa dib loogu ceshaa marka laamiyariska isfujiska iyo sahal dadweynaha lacag uga yimid waxay isku noqotay kun iyo boqol doolar oo iyaduna akaanku lasoo xereeyey khadiijo xirsi yare baa jirta oo reer gaalkacyo ah iyaduna waxayna soo gaarsiisay lacag kun boqol labaatan iyo shan doolar ah waxaa jidha siciid ciise cumar oo colorado muxuu aha u s a isaguna waxa uu soo diray lacag ah laba kun oo doolar waxaan kale oo rabnaa inaan idiin sheego halkan amal cabdi xuseen waa gotenberg sweden weeye iyaduna lacag waxay soo diray saddex boqol sideetan iyo labo iyadaana soo gaarsiisay maxamed cadceed maxamed cadceed maxamed u s a buu joogaa atlantuu joogaa wuxuuna soo diray isaguna lacag dhan waa mahadsan yahay cadceed shan kun iyo toddoba boqol buuna soo gaarsiiyey waxaa isaguna lacagna soo gaarsiiyey isla denmark shaksi la yiraahdo cumar maxamed cabdi lixdan iyo lix doolar lacag markii laisku sarifay noqotay wuu noo soo diray shamso daahir hoore oo reer gaalkacyood weeye shams waxayna siisay iyaduna laba boqol iyo afartan doolar bay akaan kusoo shubtay waris cabdulaahi cabdi brisbane australia ayay lacagtaas gabadhaas kasoo dirtay waris laba kun iyo sagaal boqol oo doolar wey waa mahadsan tahay waxaa kale oo halkan lasoo diray lacag dawadaagta dambada burtinle axyaa wadani la yiraahdo iskaashato weeye kun doolar bay soo direen marka lacagtaas ay dadkan soo wada direen muwaadiniinta oo dhan waxay tootalkeeda isku noqotay doolar kun iyo laba doolar akaunka marka waxa weeyaan dhakhtarka ayaa sheegay inta laga isticmaalay ilaa iyo hadeertaan waxa weeyaan konton iyo laba kun laba boqol labaatan iyo sideed doolar lacag waxaa hadda akaunka ku jirta sideetan iyo sideed kun iyo sideetan iyo sideed marka tabarucuu iska soconayaa face two baan ugu bilaabanaya dee sida dhakhtarkuna idiin sheegay iyo guddiga iyo dhammaan anagoo idinka codsanayna waxa waaye in muxuu ahaaye intaas isan ku ekaan ee tabaruc iska socdo markuu iska socdo waxa istaalkuna waa soconaya waana dhammaystirmi doonaa sidaan idiin sheegnayna fundraising kalena waa jiri doonaa dee dadka kale oo reer gaalkacyo ahna iyo reer puntland oo dhanna iyaguna waa ku darsan doonaan marka waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay idinka abaalmariyo sadaqadaa soo dirteen kolley dad soomaaliyeed baa ka faa'iideysanaya annaguna guddi ahaan waxaan ku dadaali doonaa intii karaankaya ah in aanu idinkagana mahadcelin iskuna duuno sida aad jeceshihiina ugu fiican oo ugu ammaansanna ee sadaqadii naas loogu shaqeeyo